بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين يسر اخوانكم في دار الحديث ان يقدموا لكم هذه الماده العلميه سائلين الله عز وجل ان ينفع بها انه ولي ذلك والقادر عليه
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار walaalayaal arrintaa uu walaalku ka dhawaajiye ee ah arrintii ka dhacday maalintii khamiista ee lasoo dhaafay ee hoteelka ku yaala magaalada muqdisho ee lagu laayay dadkii ku lahaa xafladda xafladdaas oo loo dhigayay ardadii ka baxday qeybta caafimaadka ee lixda sano soo waday si ay u anfacaan dadkooda oo u daaweeyaan oo ay kasoo qeyb galeen dad waxa weeyaan dhammaantood muslimiin ah gaar ahaan ay ku jireen dad ummadda waxqabad weyn u qabtay ilaahay subxaana wa tacaala ka amaalmariyo sida dhakhaatiirta macallimiinta muxuu ahaa dadkii wasaarada ahaa oo dhammaantood khidmo weyn usoo qabtay muslimiinta iyo diintaba ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala hau dembi dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala sabar iyo iimaan ha ka siiyo dadkooda meel walbay joogaan ilaahay subxaana wa tacaala waxba lama cuslee kuwa ka khayr badanna ummadda allah ugu bedelo kuwii dhibkaa geystay waxaa soo daberay xanuun hadday leeyihin ilaahay ha hanuuniyo subxaana wa tacaala haddaanay lahayna ilaahay subxaana wa tacaala ummadda ha ka qabto walaalayaal arrintaa iyada ahi dhacdadaa iyada ahi dhacdo bannaan maaha dhacda aan diinta ilaahay subxaana wa tacaala ku bannaaneyn weeyaan arrintaana waxaa daliil u ah oon wax ka sheegayaa ugu yaraan insha allahu tacaala sagaal arrin oo mid walba uu daliil ugu filan yahay inaanay arrintaa bannaanayn walaalayaalow balaynu ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa adiladan ka soo aroorinayno qur-aanka iyo sunnada aan dhegaysano adiladanuna waxay ku socotaa qof kastoo muslim ah ee qalbi leh qof kastoo muslim ah ee wax maqlaya ee wax garanaya ee wax fahmaya ee wax arka qof kastoo naftiisa janno la raba naarna uga baqaya walaalayaal arrinta koowaad ee tusinaya inaanay bannaanayn waxa ka dhacay maalintaa iyada meeshaas iyo dhammaan waxyaabaha ka dhacaya gobollada soomaalida ee lamidka ah dadka muslimiinta oo laysku qarxinayo ama laysku miidaaminayo ama la laynayo waxyaabaha ka dhacaya dhammaan caalamka islaamka laa ilaaha ila allah shalay oo jimca walaaluhu waa ka warhayaan wixii ka dhacay waddanka la yidhaha bakistan maalin jimcaah oo khudbadii jumcada loo fadhiyo waxaa dhacday in masaajid ay soo weerar niman afar ah oo kooxda binlaadin ninka la yidhaah ah waxay soo weerareen masaajidka afar iyagoo ah xabaday fureen iyo bambooyin kadibna laba iyaga ka mid ah isqarxiyey afartan maydkooda meeshaa laga qaaday dhaawacuna siddeetan kor buu u dhaafayaa arrintaa iyada maalin jimca ay dhacday dadkii khudbadda u yimid ilaahay subxaana wa tacaala beydkiisa aaday maalin ciida masaajidkii ilaahay waxaa lagu dilay magac islaamaa lagu dilay waxaa lahaa waa jihaad walaalayaal arrintaa iyo arrimo badan oo ka dhacay waddanka iyo waddamo badan ciraaq afghanistan meelo badan ma banaana maxaa yeeley walaalayaal dadka lagu samaynaya arrintaa waa dad muslimiina rabbina wuxuu xaaraantinimeeyey subxaana wa tacaala qofka muslimkaa dhiiggiisa xaqdarre in lagu dilo qofka qur-aankai sunnada fiiriya waxaa u caddaanaysa dembi la galo dembiga labaad ee ugu weyn inuu yahay qof muslima oo xaqdarre lagu dilo naf xaqdarre lagu dilo inuu yahay oo caddaanaysa gaalnimada ka sokow wax ka weynin badan oo ilaahay uu ka necab yahay kaga cara badan yahay in qof xaq darre lagu diro mu'min ah ma jirto khamre la cabo ribo lagu dhaqmo balaayo lagu dhaqmo oo gaalnimo ka sokayda wax ka weyn ma laha qof mu'min ah oo wax way xaq darre lagu dilo adilada qaar ka mid haddaan ka qaadano allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا إلهي في سورة المائدة وحكيري أنه من قتل نفسا بغير نفس قفك النف دله نفلعان oo naf aan naf u dilayn isagoo naf u dilayn oon sharcigu amrin qofka naf dila yacni xaqdarro ku dila aw fasaadin fi lardi fakaanamaa qatala annaasa jamiican wuxuu la mid yahay dadka dhan qof dilay qofku walaalayaal qof xaqdarro ku dila ilaahay diintiisa iyo xukunka alla marka la fiiriyo fakaanamaa qatala annaasa jamiican dadka dhammaantood qof diloo la mid yahay haddaba nimankaasaa waxyeelay ee qaraxa geystay ismiidaamintaas waxay lamid yihiin dad hooyooyinkood dilay aabbayaashood dilay ilmahoodii dilay walaalahood dilay qaraabahooda dilay muslimiinta dhan dilay dhammaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nafaha uu abuuray ee dadkaa dilay lamid yihiin ilahay agti allahu caza wajalla wuxuu ku yidhi fi suurati maa'idah waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannamu khaalidan fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima waman yaqtul mu'minan qofkii mu'min dila mutacamidan ulakacu dila fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha abaalmarintiisu waa jahannamo uu ku waaraayo wagadiba allahu calayhi allana waa u carooday walacanahu ilaahayna waa lacnado naxariistuu ka fogeeyey wa acadda lahu ilaahay wuxuu diyaargareeyey cadaaban cadaab cadaabkaasoo cadiiman weyn afartaa arrin buu ilaahay isugu daray qofkii mu'min ulakacu dila in qofkaa isagaa uu naarta ku waarayo in qofkaa isagaa carada alla ku dhacday in qofkaa isagaa lacnada alla ku dhacday cadaab aad aad iyo aada u weyni badan in ilaahay subxaana wa tacaala qofka u diyaariyey walaalayaal ilahay wuxau leeyahay wamaa kana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a suuratu nisa uma banaana xalaal uma aha mu'min inuu mu'min kala dilo si gefa mooyaane yacni qofka mu'minkaa qof kaloo mu'mina gef waa u dili karaa waa ka dhici karaa gefka oo bani aadam waa gefa laakiin si ula kaca inuu sameeyo arrin xaaraana weeyaan hadday dhacdo qof mu'mina qof mu'mina uu gardarro ku dilayna maxaa sharcigu qabaa fataxriiru raqabati mu'minatin wadiyatu musallamatun ilaa ahli ila an yasadaquu waxaa laga rabaa marka inuu xoreeyo inuu inuu addoon addoon xoreeyaa laga rabaa mu'min ah rag iyo dumarkuu doonaba ha ahaado waxaa laga rabaa inuu diyo bixiyo in la cafiyo mooyaane waayahay walaalayaal axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam haddaynu wax ka soo qaadno waxaa ka mid a xadiidka u wariyey alimaamu abu daawuud sunankiisa min xadiidi abidarda imaam axmed iyo nasaa-i xaakimna min xadiidi mucaawiya radia allahu canhu sanad saxiixa sheekh alalbani uu saxiixay nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxa uu yidhi kullu dembin dembi walba casa allahu an yakfirahu ila man maata mushrika aw qatala mu'mina mutacamida kullu dembin dembi walba casa allahu an yakfirahu waxaa la arkaa ilaahay inuu dhaafo ilaa man maata mushrika marka laga reebo dembiga qof dhinta isagoo mushrig ah isagoo gaala aw amase qatala dila mu'minan mu'minan dila mutacamidan ulakacu dila dembi walba waxaa la arkaa in ilaahay uu dhaafo marka laga reebo laba qof dembigood qofka gaalnimo ku dhinta iyo qof mu'mina ulakacu dila ayuu leeyahay nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam axaadiista waxaa ka mid walaalayaal xadiidu lbaraa radia allahu tacala canhu imaam ibnu maaja sunankiisa kusoo saaray xadiis saxiixa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi lazawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli mu'minin bigayri xaq lazawaalu dunyaa adduunyada oo zuusho baaba'da ahwanu cala allah ayaa ilaahay kala fudud min qatli mu'minin bigayri xaq mu'min dilkii xaqdarre lagu dilo qof mu'mina oo xaqdarre lagu dilo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kala fudud adduunyada oo dhan oo zuusho baaba'da saa waxaa odhanaya khayru lbariyati nabiyuna muxamedun sala allahu calayhi wasalam walaalayaal nebigu sal slam xajat lwadaac wuxuu dhowr maalmood oo kala duwan sida maalintii carafa maalintii ciidda maalmaha ayaamu tashriiqa ee ka dambeeya maalinta ciidda khudbooyinka qaarkood halkii khudbo uu ku celcelinayay arrinta ah inaanay bannaanayn dadka mu'miniinta dhiiggoodu inaanu isu bannaanayn iyo maalkoodu iyo sharafkoodu wuxuu odhanayay ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yawmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi saxaabada isagoo la hadlaya wuxuu yidhi alaa alaa hal ballaqtu war ma idin gaarsiiye haabay dheheen allaahuma fashhad buu inta farta kor uti u tilmaamay ilaahu ka markhaati kac nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu laa tarjicu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin war dad islaaya ha noqonina kadibkay walaalayaal adilada aad bay u tiro badan tahay rasuulku sala allahu calayh wasalam ummadda u caddeeyey in dhiigooda dhexdoodu xaaraan uu ka yahay wuxuu caddeeyey nebigu sala allahu calayh wasalam xaaladaha kooban ee afarta ah ee qofka muuminka ah saddex ka midana dhiiggoodu ku bannaan yahay dhiiggiisu ku bannaan yahay xaaladda afaraadna la iska celi karo oo la iska difaaci karo imaam bukhaari iyo muslim saxiixaynkooda waxay kusoo saareen saxaabi cabdullahi bin mascuud radia allahu canhu waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisa waxa uu yidhi laa yaxilu dama imri'in muslimin yashhadu an laa ilaha ila allah anii rasuulu llah ila biixdaa halaain athayib zani wannafsu binnafsi waltaariku lidiini almufaariqu liljamaca xalaal maaha damu mri'in muslimin qofka muslimkaa dhiiggiisa markaabuu nebigu sala allahu calay wasalam qofkii muslimkaa fasiray waa qeexa yaa waaye qofka dariiqa hebel ama koox hebel ama jamaaca hebel ama xaraka hebel ama dad hebel ka tirsan miya midab hebel leh dhul hebel ku nool maya waxa uu yidhi yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulullah qiraaya ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooye aniguna aan rasuulkii allah dhiiggiisu xalaal maaha ilaa biixdaa halaatin saddex midood mooyaane asayibu zani qof guur soo maray oo waxa weeyaan oo zinaysta qof naf kale ula kacu dila qof diinta ka baxa saddexdaa iyagaana walaalayaal sida diinteennu ay dhigaydo waxaa xukumaya nin xaakimaha xukumaya qaalibaa xukumaya caddayn bay u baahan tahay markhaatiyaalay u baahan tahay qirashay u baahan tahay xuquuqay u baahan tahay maaha cid qof walba uu iska arrin uu iska samayn karo maaha walaalayaal waxaasoo dhan waxay ku tusinayaan inay xaaraan tahay qofka muslimkaa dhiiggiisa in la bannaysto xaaraan inay tahay qofka muuminka in lagu xadgudbo xaaladda afaraad waa qofka markii gurigiisa iyo maalkiisa gaarkaa loogu yimaado man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid maalkaaga gaarka marka lagu yimaado ee aada maalkaaga gaarkaa difaacaydid maaha maalka tolweynaha maaha maalka kooxdaada maaha gurigaaga iyo maalka kuu gaarkaahun lagula wadaagin ciddii kuugu timaado waa iska celi kartaa hadduu saa ku dhinto finaad adiguna hadduu saa kugu dilo shahiid baa taha waa yahay haddaba walaalayaal arrimahaas oo dhan waxay tusinayaan wixii ka dhacay waddankaa isagaa maalintii khamiista iyo meelo badanoo waddanka ka mid ah waddamada muslimiinta waxa ka dhaca meel kasta waxa ka dhacaya dadka muslimiinta lagu dilayo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa xaaraan inay ku tahay arrinta labaad oo walaalayaal arrintan ay ku xaaraantinimamayda waxa weeye dadka la dilay waxaa ka mid ahaa dumar haween baa ka mid ahaa carruuru inay ka mid ahaydna waa suurtagal dhimashadu ilaa hadda soddon koray u dhaafi ah la yidhi dhaawacuna intaa waa ka badan yahay haweenka iyo dadka waayeelkaa xataa hadday gaalo yihiin gaalnimada kuwa kusii fogaada ay yihiin waxaa muxarama oo xaaraana diinta ilaahay subxaana wa tacaala dhexdeeda ku xaaraama in la dilo dadkii meeshaa ku jiran haween baa ka mid ahaa saxaabiga la yidhaha burayda radia allahu tacaala canhu waxau nebiga sala allahu alay slam ka wariyay xadiidka muslim baa kusoo saaray saxiixiisa imaam axmed iyo asxaabu sunan wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisa markuu duulaanka u dirayo uqduu duulaan galow leeyahay laa taqulluu khiyaana ha samaynina walaa taqdiruu dagmana ha samaynina ha daginina cadowgiino heshiis intaad la dhigataan ha uga bixinina walaa tumathiluu tamhiilna ha samaynina oo qofka aad dilaydaan ha jarjarinina walaa walaa taqtuluu waliidan dhallaanna ha dilinina riwaayadda cinda albayhaqi wakayrihi wuxuu nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi walaa taqtul ha dilinina waliidan ilmo yar oo tiflan carruura ha dilinina walaa mra'atan haween ha dilinina walaa shaykhan kabiiran qof da-a ha dilinina nin odayo da-a ha dilinina dumarkiina da-ba hadaana ahayn xataa ma banaana dilkoodu شرح معاني الآثار إمام الطحاوي بسند صحيح وكسر صار إن رسولك صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه وقال لا تقتلوا الولدان وفي رواية لا تقتلوا لا تقتلوا شيخا كبيرا وفي وفي رواية لا تقتلوا وليدا ولا امرأة نبي صلى الله عليه وسلم وحو دردار من جل عيدا كيس إلما إنان للدلين هوانك إنان للدلين ددك وايلك إنان للدلين wuxuu leeyahay saxaabiga cabd llahi bni cabaas imaam muslime saxiixiisa kusoo saaray ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam idaa bacata juyuushahu qaala hadduu ciidankiisa diro rasuulku wuxuu odhan jiray ukhrijuu baxa bismi illaahi magaca alle ku baxa qaatiluu man kafara billah la dagaalama qofka ilaahay ku kufriya walaalayaal adilada kale ku caddahay kuwa ilaahay ku kufriya o dhan inaan la dagaalamayn xadiidka laftirkiisay ku caddahay waa xadiid dheera waa soo gaabsaday qof kasta oo ilaahay ku kufriya inaan lala dagaalamaynin dadka qaar aanay bannaanayn in lala dagaalamo oo qofka lala dagaalama uu yahay keliya qofka diinta ilaahay dagaalka ku haya ee ilaahay diintiisa la dagaalamaya weeyaan kaa laftirkiisa xaaladaha qaar ay xaaraan tahay in lala dagaalamo sidii waqtigii nebigu sala allahu calay wasalam uu maka ku noolaa dadkii diinta ilaahay la dagaalama camaar bin yaasir hooyadii iyo aabihii dilay rasuulku sala allahu calayh wasalam saxaabada wuxuu sheegay xaaraan inay ka tahay inay la dagaalamaan isagana uma bannaanayn waad ogtihi ninkii gaalka ahaa ee ninkii mu'minkaha dilaayey markii u gargaaray nebigeenna nebiyullaahi muusa calayhi salaam intaa nebinimada la siin waayo ee uu dhintay ninkii uu sidaa ku dhintay waad aragteen inuu dembi uu galay ay tahay arrintaana uu ilaahay qur-aan ku sheegay ilaa qiyaamaha marka nebiyullahi muuse la weydiiso ummadda inuu u shafeeco wuxuu leeyahay qataltu nafsan lam umar biqatliha naf aan lay amrin inaan dilaan dila buu leeyahay waxaad aadaan ciise aada gaalowna ahaa ninkaa weliba muxaarib diinta la dagaalamaya haddaba marar gabal ayaanay bannaanayn qofka gaalkaa ee xataa muxaaribka in lala dagaalamo maxaa yeele la dagaalankiisa waxaa ka imaanaya dhibaato ka weyn oo mu'miniinta iyo muslimiinta soo gaarta rasuulku sala allahu calay wasalam muxuu dardaarmi jiray xadiidkii aan sii wadnaa laa taqdiruu war ha samaynina qadar ballanka bax ha samaynina walaa taq walaa taqulluu khiyaana ha samaynina walaa tumathiluu maydka ha jarjarinina walaa taqtulu lwildaan uba caruur dhallaanka ha delinina walaa asxaaba sawaamic shaahidku waa kaa dadka sawaamicda u saaxiibka kaniisadaha weya meelay ku cibaadaysanayaan weya waxa weeyaan dadkaana ha delinina sidaasoo kale waxaa tilmaamaya xadiidka anas ee abu daawuud uu soo saaray isagana walaalayaal nabigeena moxamed sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugnaatay min xadiidi cabdullaahi ibni camar oo imaam bukhaari iyo muslim ay soo saareen ama ibni cumar nahaa can qatli nnisaai wasibyaan rasuulku uu xaaraantinimeeyey haweenka iyo carruurta in la dilo walaalayaal waxaa ku sugnaaday xadiidka imaam axmed ku sugnaaday abu daawuud sidaasoo kale ibnu maaja fii musnad imaam axmed ku sugan sheekh alalbani xadiidkana waa tasxiixiyey nahaa sala allahu calayhi wasalam can qatli alcasiif bal xadiidkaa dhegayso waxay dhaheen culummadu alcasiifu huwa alajiilu almustaqdamu fii umuurin laa tattasilu bilqitaal kaalfallaaxiina waalcumaali fi lmasaanic وعمال النظافة في الطرقات والأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات وحين أهل علمه عصيف كوام محي وقفك الأجير المستخدم في أمور لا تتصل بالقتال قالوا قفك استعمالان أرمو أن دقالك لحريرين كالفلاحين سيدة بير الليل وكالي قفك استعمالان لما دي لكرو والعمال في المصانع كوا مصانع دور شراها كشقينيه وعمال النظافة كوا النظافة في الطرقات جددك النظيفين والأطباء دخاتير تاكملة والممرضين سيدا وحوي هوان كان دتك نرسين كأه أو دخاتير تعاوي وموظفي المستشفيات اسبتالات دتك شقية عسيف مركب واحد ليلة دتك هولها الدقال كالحرين أنفرها كل جرين إمسا دختر بيدلين ولا ليال إمسا ممرضين بيدلين إمسا أرض بيدلين فسبحان الله haddaba nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu xaaraantinimay xadiidkaas saxiixa can qatli alcasiif gaalka qofka u shaqaynaya laakiin hawshii gaal dagaalka gaalku muslimiinta ku hayo ku aan ku caawinaynin in la dila xaaraan waayo de isaguna waa gaale ogow subxaana allah iyaguna hadda waxay leeyihin nacnac qofkii ka gata waa dilayna hoteela loo imaanaya se la qarxina hoteelka waxaa ku jira dad musaafiriin waxaa ku jira dad hoteelka ka shaqeeya waxaa ku jira dad hoteelka ag degan dad kala duwanaa ku jira dhammaan waa la israacinaya walaalayaal haddaba mar haddii arrinta iyada xaadisadaa carruuri ku jirtay ay ku jireen haween ay ku jireen dad waayeela arrinta xaaraan bay sidaa ku ahaan lahayd waa hadday gaalo ahaa lahaayeen famaa danuka dad muslimiina hadday yihiin wejiga saddexaad oo arrintaa ku xaaraantinimooy walaalayaal waxa weeye ilaahay wuxuu yidhi walaa taziru waasiratun wisra ukhra mid dembaawday mid kale dembigeeda ma qaado xukunka ilaahay waxa weeye qofkii dembi gala isagaa galay ee cid kaloon dembi gelin lama laguma qaadi karo xukunka alla saas weeyaan xataa nimankan takfiiriyiinta shabaab iyo xisbul islaam iyo waxa allaale wixii ka soo farcamay nimankan khawaarijta ah waxa weeyaan haddii xataa xukunkooda loo qaato oo la yidhaha nimankan wasiirada ama hebel gaal buu ahaa dee dadkan kale iyagu magaalay ahaayeen weeyaan masaakiintan hoteelka jooga weriyayaasha suxufiyiinta ayaguna magaalay ahaayeen waxa weeyaan haddii ay dhahaan hal qof oon gaal ahayn ayaa ku jira meesha waxaa la leeyahay isaga maxaad u disheen garanay kuwan kalood gaalaydeen maxaad kuwan u disheen miyaan ilaahay dhihin walaa taziru waasiratun wisra ukhraa qof dembaawday mid kale dembigeed qaadi maydo xukunka ilaahay saas wey min cajabi lcujaab waxaa la yaab leh inay xukunka ilaahay ku tumanayaan wixii ilaahay xaaraantinimay duminayaan ayna ku andacoonayaan dadka xukunka ilaahay inay ugu yeerayaan allahu akbar miyaanay arrintaa ahayn arrintii nebigu sala allahu calayhi wasalam hore uga sheegay nimanka khawaarijta waxau yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam yadcuuna ilaa kitaabi illahi walaysuu minhu fii shay ilaahay kitaabkiisay dadka ugu yeeraan shaqana kuma ay laha waxau yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam yaqra'uuna alqur'aana yaxsabuunahu annahu lahum wahuwa calayhim qur-aankay akrinayaan waxay u maleeyeen iyaga inuu u sugnaaday iyagoona ka soo horjeeda walaalayaal nimanka iyagaa bilowgoodii qaar ka miduu markay cali radi allahu tacaala canhu ku dhaheen in alxukmu ila lilah masaajid isagoo ku qudbaynaya ee masaajidka hareerihiisa intay ka istaageenay dhaheen in alxukmu ila lilah xukunka ilaahay baa iskale ha cali waxay ku haysteen diinta ilahay kuma xukuma moogta cusmaan bin cafaan saasay gurigiisa ugu dileen moogta ha wuxuu yidhi cali kelimatu xaqin uriida biha bail hadal xaqa waaye laakiin xumiyaad ku doonaysay xukunka allaa la rabaa in lagu dhaqmo shareecada ay shabaab iyo khawaarij leeyihiin bin laadiin kooxdiisu leeyihiin waxay rabaan inay ku xalaalaystaan dadkay masaajidada ku dilayaan haweenka dilkooda ku xalaalaystaan dadka jidadka nadiifinaya dhakhaatiirta aqoon-yahanada culummada qaybaha kala duwan ee mujtamaca wallahu almustacaan walaalayaal arrinta afaraad ee arrintaa ay ku xaaraantinimooyda waxa weeyaan ninkii meeshaa isku qarxiyey dadka meeshaa isku qarxiyey iyaga laftirkooda naftooda inay dilaan yaa u baneeyey qofku inuu naftiisa dilo yaa u baneeyey dadka naftooda dilaya war muslimiin oo ogaada arrintaa si ay ku suurtoobaydo oo ay ku bannaanaanaydo xaalad walba marnaba ma jirto qofku inuu naftiisa dilo maxaa daliil u ah yaquulu llahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahy walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilinina waxa uu leeyahy nabigeena moxamed sala allahu caleyh wasalam xadiid haabit bin daxaak saxiix albukhaari saxiix muslim ku sugan yahay man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama man qatala qofkii ku dila nafsahu naftiisa bishayin wax ku dila waxay doonaa ha ahaadaan qofku doona ha ahaado wuxuu doonana haisku dilo qofkii naftiisa wax ku dila cudiba bihi yowma alqiyaama shaygaasaa lagu cadaabaa maalinta qiyaamada ayuu nabigeenna moxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam haddaba arrintaas waxay xaaraan ku ahayd kuwa naftooda dilay meesha isku miidaamiyey uma bannaanayn walaalayaal wejiga khashanaad ee arrintan ay ku xaaraantinimo waxa weeye nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam nimanta nimanka khawaarijta ah ee ummaddiisa kusoo bixi doona ee uu ku tilmaamay kilaabu naar naaraha naarta eeyahooda inay yihiin subxaana allah wuxuu saa ka yidhi nebigu sal slam kadib markuu sheegay inay qur-aan ka akrinayaan inay soomayaan inay salaadayaan saxaabadii isagoo la hadlaa wuxuu yidhi taxqiruuna salaatakum cinda salaatihim wa siyaamakum cinda siyaamihim wa qiraa'atakum cinda qiraa'atihim salaadiina waa xaqiraydiin tooda marka loo fiiriyo waa xaqiraydiin soonkiina soonkooda markaad u fiiridaan waa xaqiraydiin qur-aan akrintooda qur-aan akrintiina qur-aan akrintooda marka loo fiiriyo saasay tahay nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi kilaabu naar saddex maruu ku celceliyey eeyaha naarta waay culamadu waxay dhaheen maxaa khawaarijta eeyaha naarta loogu sheegay waxay dhaheen culamada qaarkood eygu laba tilmaam buu leeyahay khawaarijtuna leedahay tilmaamaha eygu uu leeyahay labada tilmaam waxaa ka mid a eygu hadduu baahdo asagaa is cuno sayntiisoo cuna waxaa kaloo yidhaahdeen eygu wuxuu kusoo hogaamiyaa dadka uu waardiyeynaya cadowgooduu tusiyaa oo waa qayliyaa markaasaa la ogaada meesha in reer degan yahay markaasaa cadowga ay soo weeraraan khawaarijtu labadaa tilmaam bay leeyihiin baa layidhi dadkii muslimiinta ayagaa ku laabtoo baabiyooo dulleeya walaalayaal dadkii jumcada ku masaajidada jumcada ku jira meelaha ciidda la isugu yimaado maalinta ramaalmaha ramadaan qofka la eeganaya dadka meesha miyaanu muslimiintii kusoo laaban arrinta kale oo ay leeyihiin nimankaa waa maxay ayay dhahaan ahlucilmigu khawaarijtu eygu uu leeyahay cadowguu kusoo hogaamiyaa waxa way dadka waardeyna sidaas oo kale khawaarijtuna ummadda muslimiinta gaaladay kusoo hogaamiyaan kadibna oo uga dhex baxaan allahu akbar bal nimanka shabaabkaa iyo kuwa ku afkaarta xizbulislaam iyo wixii kasoo ay kasoo askulmeen ay ka yimaadeen ururka itixaadka iyo kuwii ka horreeyay akhwaan muslimiinka ee waxaan oo dhan keenay walaalayaal waxa weeyaan bal u fiirsada dhaqamaadkooda baaraka allahu fiikum nabigeena moxamed sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi man kharaja markuu nimankaa khawaarijta ka hadlayay man kharaja waman kharaja min ummatii calaa ummatii yadribu baraha wa faajiraha walaa yataxaasha min mu'miniha walaa yafi bidii cahdin cahdahu falaysa mini xadiidkaas si fiican u dhegayso wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam man kharaja qofka baxa oo min ummatii ummadeyda ka mid a calaa ummatii ummadeyda ku baxa khawaarijtu halkaasu magacu ka yimid axaadiista kale ee tilmaaman alkhawaariju kilaabu naarna waa jirtaa qofkii ummadeyda ka mid ahoo ummadeyda ku baxo nebigu sala allahu calayh wasalam qofkaasoo yadribu baraha wa faajiraha ummadeyda midkeeda baariga ah iyo midkeeda faajirkaahu dembiilaha ah wuu garaaca waa dilah labadaba walaa yataxaasha min mu'miniha ummadeyda mu'minkeedana iska ilaali maayo iska dhowri maayo walaa yafi bidii cahdin cahdahu midka ballanka u saaxiibka oo gaalkaana ballankiisa uu oofi maayo qofka noocaasi falaysa minii walastu minhu iga mid maaha kamana mid maaha walaalayaal dadka qaraxaa sameeye dadka jidadka miinooyinka dhigaya hoteelada dadka qarxinaya walaalayaal dadka iyagaa miyay kala sooceen qofkii mu'minka ahaa qofkii dembiilaha iyo qofkan dembiilaha miyay kala sooceen laa yataxaasha muminaha mu'miniinta miyay iska ilaaliyeen ma iska dhowreen gaalada ballanka la siiyey muslimiinta dhulkooda ku nool ama iyaga ballanka siiyey dhulkooda ku nool yihiin ballanka ma u ilaaliyaan hadday jawaabtu maya tahay rasuulku wuxuu yidhi falaysa minii walastu minhu iga mid maaha anaka mid maaha nebigii allah ka beri noqday sala allahu calayhi wasalam iyaguna waxay leeyihin diintaan rabnaa dadka inaan ku xukunno diinay iyagu ku tunteen oo ay baabi'iyeen bay leeyihiin dadkaan ku xukumaynaa wallahu lmustacaan waxa laga murugooda waxa ah waxa ka dhacaya waddamada muslimiinta bal tusaalahaan idin siiya waxa ka dhacay waxa weeye dhowr arrin oo ka dhacday masaajidyada bartankooda waddanka bakistan intii ku dhimatay walaalayaal bishii janawari ee maalintu ahay taariikhdu ahayd labiyo tobanka walaalayaal masaajid oo khudbadii jumcada loo socdaa waxaa ayaa laysku qarxiyey waxaa lagu dilay shan qofaa ku dhimatay dhaawac tiradooda ma hayo bisha isla maalintaa laftirkeeda lix qof ayaa waxaa lagu dilay masaajid kale dhexdiisa wax sagaashan dhaafaana waa lagu dhaawacay bisha janawari shanteedii isla sanadkan laftirkiisa masaajid baa wax lagu qarxiyey afartan sagaal qof meydkooda meesha laga qaaday dhaawacuna intaa waa ka badan yahay bisha march labaatan iyo toddobadeeda isla sanadkan laftirkiisa masaajid bartankiisa toddobaatan qof meydkooda laga qaaday boqol labaatan iyo shan wax ka badana waa lagu dhaawacay walaalayaal shalay waa tan hadda sheegaya khudbadii jumcada waxa weeyaan bishan december afarteeda isla sanadkan shalay weeyaan masaajidka meydka waxaa laga qaaday meyd afartan qof ah siddeetan iyo saddex wax kor u dhaafan oo ku dhaawacmeen bishii march waxa weeye maalintii shanaad bisha kun sagaal boqol labada kun iyo sagaalka waxa weeyaan dad badana ku dhinta tiradood ma hayo kor wax u dhaafa shan iyo labaatan waa ku dhaawacmeen walaalayaa sebtembar tobankeeda bishii sideeda ayaa sanadkan sanadka lasoo dhaafay laba labada kun iyo sideedda toddobaatan iyo shan wax ka badan meesha masaajidka bartankiisa maalin ramadaan meydkiisa meydkooda laga qaaday shan konton konton dad u dhaafaana waa ku dhaawacmeen bisha juun toban iyo toddobadeedii labadii kun iyo sideeddii toban qofaa masaajidka meydkooda laga qaaday shan iyo labaatan ka badan waa lagu dhaawacay bishii february shanteedii kun laba kun sanadkan isaga soddon qof wax ka badan meydkooda masaajidka dibaddiisa laga qaaday konton wax kor u dhaafanaa waxa weeyaan waa dhaawacooda meesha laga qaaday dad badanna waa ka waa ka booday oo ay masaajidada ku laayaan tirada dadka masaajidka bartankii lagu dilay walaalayaal markaan tiriyey waa waddanka bakistan keliya waa two thousand seven iyo two thousand nine inta udhexayda oo keliya weeyaan imise waaye saddex boqol iyo afar qof koray u dhaafatay dhimashadu dhaawacuna shan boqol konton iyo sideeda u dhaafay walaalayaal dadka miyay iska ilaaliyeen mu'miniintii aawa xadiidkii man kharaja min ummati calaa ummati yadribu baraha wa faajiraha walaa yataxaasha min mu'miniha haddaad arrintaa ridido cajaladaha xasaan xuseen wadaadkan takfiiriga ee kenya joogaa la qaybinaya iyadoo adiga lagugu dhibayo xasaan xuseen walaalayaal mar kalean insha allahu ka hadli doonaa haddii ilaahay idmo waxa u arkaa dhammaan bilaadulislaami kulluhaa daaru kufrin laa daaru iimaan dhulalka muslimiinta dhammaantood dhulal gaala inay yihiin oo dhul muslim aanay ahayn oo aan adduunka laga helin dhul muslim xataa maka iyo madiinaba saasuu leeyahay xasaan xuseen layidhaha kenyaw jooga dadow wadaad u yahay oo cajaladiisa dadka u qaybiya walaalayaal haddaad xi- waxa weeyaan aada radido waxa dulmigaa dhacaya waxaa lagu tuhmayaa inaad diinta ilaahay kasoo horjeedo arrinta toddobaad ee tusinaysa walaalayaal arrintaa inaanay banaanayn waxa waye tashwiihu lislaam islaamka muuqaalkiisa oo la foorxumaynayo war diin noocaasa oo dadkeedu ay saa u dhaqmayaan oo carruurtii haweenkii u laynayaan oo odayaashii aqoonyahanka u dilayaan laa ilaaha ila allah cidda qaadanaya waay walaalayaal idinkuma qaada lahayden fa subxaana allah nabigeena moxamed sala allahu caleyhi wasalam qolo munaafiqiin oo gaalaa ee dhiftay ayaa lagu yidhi yaa rasuulallah kuwaan dil markaasuu yidhi laa yataxadathu nnaas ana muxamedan yaqtulu asxaabahu dadku yaanay ku sheekaysan moxameda asxaabadiisa dila waayo gaaladu ma oga nimankaa inay munaafiqiin yihiin hadday arkaan nebiga sal ll ly slam oo dilaa waxay leeyihiin mu- dadkii saxaabadiisa oo laynaya sida awood buu uga tegay nebigu sala allahu caleyhi wasalam marka arrintan waxaa ku jirta diinta islaamka oo la muuqaal xumaynayo arrinta sideedaad waxaa ku jirta dadka muslimiinta oo la muuqaal xumaynayo dad saa u dhaqmaya oo weliba magac jihaad sheeganaya hadday saa yeelayaan intii kale walaalayaal maxaa laga aaminaya arrinta sagaal walaalayaal imise maal baa lagu baabi'iyey imise hoteellaa la dumiyey imise dhaqaalaa baaba'ay walaalayaal waxaan arrintan kusoo dhammaynaya arrintan ma banaana waxaan kusoo dhammaynayaa saxaabiga la yidhaha abubakr sidiiq radia allahu tacala canhu ciidamada ah, madaxda ciidanka wadata wuxuu u dardaarmi jiray laa taqtuluu imra'atan walaa sabiyan walaa kabiiran hariman walaa taqطacuu shajaratan muthmira walaa tuqribunna caamira walaa tacqirunna shaatan walaa baciiran ila lima'kalih ibnu kathiir kitaabkiisa le irshaad lfaqiih juska labaad saddex boqol labaatan uu ku sheegay wuxuu yidhi ruwiya hada can abi bakr min wujuhin kathiira abubakr muxuu ciidanka amri jiray laa taqtuluu wuxuu dhihi jiray ha dilinina haween ha dilinina carruur ha dilinina qof daa ha dilinina dir mirale ha jee- ha- ha goynina ha kharibinina dhul caamiran waxa weeyaan neef ariya ama mid geela ha luga goynina inaad cunaysaan mooyaane waxa weeye geed timira ha gubinina hana goynina waxaa loo baahan yahay in la ogaado waxaan maxaa sabab u ah qof baa islaam baa waxay qof baa wuxuu iga soo wacay gobol gobollada maraykanka kamid a markaasuu yihi war khaliifow wixii aad sheegi jirteen nimankii shabaabka waa ka soo baxday Ah, waa banaankay dhigteen waxaa yihi walaalo horeba banaankay u taallay maya mayo maya wax dahsan baad ka hadli jirteen buu yihi hadalkaas ugula hadla wallahi wax dahsan oo qarsoon baad ka hadli jirteen aday kaa qarseeneed ma qarsoonayn baan ku yidhi walaalo waayo waxaan waa diin wa qof muslima qaabka loo dili karo marka la dili karo sharciga caddeey qofkiiyo noocaasa inaa la dilaya siday qofka muslimka uga qarsoonta arrintaa iyadaa weliba magac islaam lagu dilaya gabaraa iga soo wacday wallaahi gobol kaleo maraykanka kamid a waxay igu dhahday arrintiibay ka hadashay markaabaan waxaan ku idhi eh, arrintan iyadaa eh, waa in la fahmo de waxa xambaaraya markaabay tii marka dambena xasan daahir aweysay dilayaan bay tihi laa ilaaha ila allah oo xasan daahir aweysay iyagu maxay ku kala duwan yihiin xisbulislaam sow maaha nimankan kala midkaa gaalaysiinta intaasoo carruura intaasoo haweene intaasoo hanti baabiiye sow maaha war waxay ku kala duwan yihiin ninna wuxuu ku xidhan yahay eritrea iyo meelaha waa nin kursi doon ah takfiirinta gaalaysiinta kursi doonnimada dan adduunya u wehlida ninna wuxuu ku xidhan yahay nin bin laadin la yidhaahdo culummadu ay ku xukumeen khawaarij inay yihiin ugu dambayn waxaan walaalayaal hadalkay ku dhammaynaya nimanka ficilkaa sameeya culummada waaweyn ee caalamka islaamka sida sheekh alalbani ibnu baas cuthaymiin maxay ka yidhaahdeen sheekh alalbani wuxuu yidhi sidaad ugu laaban karto kitaabka leeyahay fataawa kibaar alculamaa fima uhdira min adimaa'i fi ljazaa'ir kitaab qayima oo qofka carabi fahma ha akriyo wuxuu yidhi sheekh alalbani nimanka waxaas aljazaa'ir ka samaynaya dadka saa u laynaya laba mid waaye buu yidhi ama wuxuu yidhi waa gaalo dhab ah oo muslimiin mamaba ahaba ama waa muslimiin aqoon daridu fii muntaha aljahaala ka gaaray sheekh cusaymiin wuxuu yidhi raximahullah nimankan dasiisuu fi lislaam islaamkaa lasoo dhexgeliyo yidhi macnaha waa gaalo oo muslimiin maahan buu yidhi sheekha la yidhaha fawzan xafidahullah wuxuu yidhi nimankan waa gaala muslimiin maaha ibnu baas markii qarax ka dhacay sacuudiga dadkii sameeyey markuu arkay dadkii meesha ku baaba'ay wuxuu yidhi haaulaai laa yuuminuuna billahi walaa bilyawmi alaakhir kuwa ilaahay iyo aakhira rumaysan arrintaa ma samaynin culimmadii halkaasay marayaan waxaa loo baahan yahay shacbiga soomaalida arrintan inay si fiican u dareemaan ka dagaalamaan fikirkaanna waxaa laga yaabaa meel walba inuu yaallo oo soomaaliya keliya aanu ku ekayn qofka aaminsanna ilaahay inuu toobad keeno waxay dhaheen kuwa shabaabka annagu ma aanan samayn bay dhaheen oo inaad ficil ahaan samaydo inaadan samayn maxay ku kala duwan tahay mar hadday saa diin ku tahay kuwa ka horreeya aad samaydeen aaway dadkii dhammaa tirada badan ay ku laayeen hoteelkii madiine ee beledweyne ku yaalay ee wasiirka difaaca boqol qof dadka kor u dhaafaya ku dileen baa layidhi meesha iyagu maxay ahaayeen maxay ku kala duwan yihiin walaalayaal dadaa laga yaabaa inay nimankaa taageersan yihiin waxaan hadalka ku dhammaynaya waa idinku dheereeya ugu dambayn dadka magaca diinta ku hadla ee soomaaliya jooga saddex qoloba qolooyinka suufiyada ah iyo qolooyinka xarakooyinka ama axzaabta ama jamaacaadka iyo ahlu sunna waljamaca salafiyiinta nimanka la yidhahdo walaalayaal arrintan dadka kasoo horjeeda oona hubka qaadan oo dagaal kasta oo lagu qaado muslimiinta dhexdooda hortaagan oo diidan ama magac qabiil ha lagu qaado ama magac siyaasad ha lagu qaado magac gobolaysi ha lagu qaado magac diin ha lagu sheego dadka diidan waa salafiyiinta ahlu sunnaha weeyaan laakiin nimanka suufiyada hubkii waa qaadeen waad aragtihiin iyo waxyaabaha kaloo tirada badan ay samaynayaan nimankii xarakaadka jamacooyinka waa ogtihiin hadda waxaan oo dhan shabaabka xisbulislaam waxay ka yimaadeen ictisaam waxay ka yimaadeen ururka itixaadka ururka itixaadkan dagaaladu ka galo gobollada waqooyi bare waxa waaye kismaayo araare waxa waaye gobolada gobolka luuq waxa waad ogtiin ilaa yoomina haadana waa wadaan ayaga dhammaantoodna ururka akhwaan muslimiinta leeya kasoo farcameen ururada aan sheegnay qofka urur ka mida la dhacsan ilaahay ha ka boqo naftu intaanay ka bixin ha toobad keeno maxaa yeelay haddii dulmi aad ku caawido kelimo bal xataa qalbigaaga haddaad balaayada ka jeceshahay qof sameeyaad lamid noqona mararka gobol as'alu llaha alkariim raba alcarshi alcadiim ilaahay inuu noo dembi dhaafo diinteena ina fahamsiiyo arrintaa haddaan soomaalidu ka hortegayn sida bakistaana ka dhacaysaa masaajidada lagu laynaya waana ay dhacday laakiin way sii ballaaranaysaa haddaan laga hortegin walaalayaal arrintaa qofka ka hortagaa gaal uma shaqeeyo walaalayaal jihaad ma diidana walaalayaal diinta ma necba walaalayaal isagaa qur-aanka iyo sunnada iyo diinta ilaahay u gargaara dadka mu'miniintana ka naxa ilaahay hortiisa lagu kala bixi doonaa wallahu aclam wsala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina moxamed walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www dt manhaj online com